bismillahi raxmaani raxiim howlgalka saaka degmada ka dhacay howlgal jira ma ahan howlgal shacabka lagu dhawaayo ama lagu dhibaateynayo ayuu ahay sida saxda ah howlgalkaas wuxuu ahay howlgal shacabka intooda badan shaqadooda iyo howlahooda loogu hafsaamiyey ma ahan howlgal sax ah waana yaqaanaa meesha howlgalka loogu baahan yahay hay-adaha amniga shaqada ama ay ku meermeereysanayaan shacabka dhexdiisa midda loo xilsaaray midaas ma ahan meelaha waxay jiraan si fiican ayay u yaqaanaan laakiin way isdoonayaan sidaad ogtiin habeen hore waxaa ka dhacay degmada gudaheeda nin waalan in lagu dilo nin aan maskaxdiisa qabin oo dhowr habeen ka hor naabta ka hor intaan la dilo ka hor laba goor ka badbaaday xabado ninkaas oo mudnay sida saxda ah in hay-adaha amniga xanaaneeyaan eena meel geeyaan maadaama uu ahay ninkaas ninkii cabdilkii cabdulaahi iidey ninkii dilay farta ku fiiqay ama wadadii uu maray sheegay oo hay-adaha amniga u suura gashay in ay soo qabtaa ninkii cabdulaahi gudoomiyihii hore ee cabdulaahi iidey sidaan ognahay wasaaradda warfaafinta ama dowladda federaalka hadda ka hor waxay balan qaaday in ninkii dil qorsheysan fashiliya ama farta ku fiiqo in abaalmarin ay siin doonto laakiin taasi maysa dhicin ninka waa laay saddex xabadood ayay abaalmarintiis laqatay sidoo kale waxaan ognahay in hadda ka hor lagu diray degmada afgooye in nabadoon ah oo aligaab la oran jiray ninkaas uu ololeynayay dilkii loo geystay sarkaadka lasanaa ee degmada afgooye u shaqeynaya in barnaamijkaas dowladda ama hay-ada amni wax ay ka qabta ay ka qabtaan ninkaasoo si fiican loo yaqiinay ninkii dilay oo ka tirsanaya militariga kaasoo ilaa haatan ciidankiisa la joogo aan waxba laga qaban dilalka qaar oo qorsheysan oo degmooyinka ka dhaca degmada ka dhacayo dilalka qaar al-shabaab waxay dilsho ama ay fuliso way sheegataa dilalka degmada ka dhacaya shabaab aan sheegin yaase fuli karo marka waxaan leeyahay hay-adaha amniga qaabka uu shaqeynayo waa qaab dhalatus been ah dhaqdhaqaaq been ah aan waxba ka jirin waa shaqadood mid shacabka aad iyo aad ay u dhaliilsan yihiin aniga guddoomiyaha degmada afgooyana caddeynaayo waa dhaliilsannahay aad iyo aad baa u dhaliilsannahay waa tahay mudana guddoomiye howlgalka foodada aad ku tilmaamtay maxaad ula jeedaa haddii aad bulshada u sharxdo
waxaan ula jeedaa xalay ayaa ugu dambeysay meesha loo yaqaano cali gumbish saaka waxaa laga helay naag meyd ah oo weliba la bareeyey inkastoo aniga indhaha ana saaray sida warbixinta ay ugu soo gaartay waan garan karnaa afgooye inta ee la eg tahay daaxadeeda inta cadowga ugu jira ama meelahay u fadhiyaana waa garan karnaa waana naqaanaa sida saxda ah waayo hay-adaha amniga ee ugu noqnoqonaya shacabka gudihiisii habeen kastana dil qorsheysana degmada ka dhacaya hay-adaha amniga habeenkii xaggee bay aadaan maalintii waa ayaga la dhexyaacaya ayagoo sarwaalkooda ishaarkooda cadaanka ah wato duutaha laba qaar weeye ciidanka degmada jooga laba qaar waan ku tilmaami karaa sababto a dariiska tuutahana wuu wataa mid siwiil waa u wataa macawiis wuu wataa buumo wuu wataa marka waxaan leeyahay ciidamada hay-adaha amniga sheeganaya ama wasaaradda amniga dib ha ugu noqoto ciidamadan degmada afgooya joogo dib ha loosoo fiishaan ilaha halasoo fargeliyo waa tahay dadkaasi aada sheegtay mudana guddoomiye ma dad aada il gaar ah ku haysaana mise waa dad inta badan kusoo kordha xiliyada habeenkii ee gudaha degmada
sida saxda ah wax habeenkii hadda degmada kusoo kordho anoo aan sheegi karno ma jirto dalalka qaar qorsheysanoo degmada ka dhacaayo waxaan dhihi karaa dad degmada nala jooga ayaa fuliyo noocee doona ha noqdaan dad degmada nala joogo ayaa fuliyo sababtoo ah nimanka ugus la yihahdo waxaa ku naqaanaanayo dagaal la yihahdo ku dhufo ka dhaqaan barnaamijkay geystaana way sheegtaan oo ay ma isaqarsadaan dilalkan qorsheysan oo shabaab aysan sheeganaynin oo degmadana haween kasta ka dhacayo oo la sheegayo hay-ada amni inay joogaan oo meel kastana ay ka joogaan aas magaalada afarteeda geesiy gudaheedana ayaa u taala isbaarooyin lacag sharci darana ku qaataan suwahay in howlgalaa qabanaya ka yidhahdaan dadka shaqada iyo magaaladooda u socdo ninka wax xaleynayo ku imaan maayo magaaladana soo mari maayo waa lis yaqaanaa degmada waa lis yaqaanaa si fiican baan isku garanayaa shacabka yaan la dhibin shacabka yaan la dhibaateynin shacabka dhib shabaab baa ugu filan dadkan dariiska dawladda wato oo sheeganaya inay shacabka badbaadinayaan ama shacabka u shaqeynaya ayagaa shacabka ugu daran nimanka la yidhahda shabaab saldhig baa ku yeedha degmada afgooye shacabka uma dacwoodaan waxay doortidaan inay u dacwoodaan tooratoorigu al-shabaab ma garatay maxaa keeni kara saas
waa tahay Eh, dhanka ciidamada ammaanka markii laga hadlayo mudane guddoomiye adigu Ya.
musoo simaadaan miya
Eh, anigu way hoos yimaadaan sida saxda ah Eh, soomaaliya laakiin waxay tirahdaa eh, ho- hore hore maxaa eh, dadkan eh, maymayda dhinaca reer koonfur waxay tirahdaa hore anjeeda hamiina amuude marka adigu amarka ku bixiso ama shaqooyinka qaar aad aa- aad tilmaanto eh, guddoomiye qaadanay ayaa lagu leeyahay tawda maqashu waxaa u qaban waa sii saasi degmada ka jirto oo kale ma garatay waa gartay Eh, mudane guddoomiye eh, ugu dambeyn maxaad ugu baaqaysaa guud ahaanba shacabka ku nool degmadaas weeye ee gobolka shabeellada hoose
shacabka ku nool ee, baaq way ka dhan yihiin ayaga laftirkooda wax badan dowladda koonfur galbeed iyo dowladda federaalka iyo anaga maamulka aan noo baaqay wax badan waxaan dhihi lahay anaga ee, wasaaradda amniga deegaanka waxaa waardiyeysan karo ilaalsan karo ammaankiisa sugi karo ninkii ku dhashay yaqaano ee, nin kaloo meel kale inta ka yimi oo deegaanka aqoon aan shacabkana la kaashanaynin wax ma sugi karo Ee, sidaan ognahay hadda deegaanka afgooye waxaa loo ogolaaday in ciidamo loo qoro oo deegaanka ah Ee, sarkaal baa loosoo xilsaaray wuxuu iska qoranayaa dad u gaar ah asaga jeedkiisa ah ama jufadiisa ah anagu waxaana qiina deegaan markii ciidan loo qoraayo in nabaddoonadii iyo suldaamadii ay ka yimaadaan warqadihii damiintii iyo nimankii lagu soo wareejiyo duqa magaalada duqa magaalada kadib uu wareejiyo ciidamada la qoraayo taas baana qiinay laakiin hadda waxaas arkaysaa sarkaal iska socda wuxuu doono qorqoranaayo haddana ciidamo meel laga keena adag garanayna qoryahooda wata lagu keenayo lagu leeyahay waa ciidan dowladeed waxaan leenahay dowladda federaalka ha soo farageliso degmada afgooda wax ka socdo arrimaheeda faraha ayay kasii baxayaan hadda kor waxay ka dhacay waa la ogyahay degmada afgooy habeen habeenada kamid ah shabaabati ay nagu soo weerartay Eh, ciidamada maanta howlgalkaa qabanayna dhahayo waad ogtihiin laba gaari dowladda ee leedahay si fudud in gacmooda ay ugu baxeen Eh, ma dhigi karno hay-ada amni rasmi ayaa meeshaas joogo waxbaa qaldan middeeda kale kaftan ama daradaal aan bedelmaynin ilaa muddo afar sano bagtiis jooga anuu taas waa jimi waaye ado wax badan shacabku way dalbadeen aniga guddoomiyaha waa dalbaday isbedel inuu ka dhaco waa la waayay taa waa jara waay macnaheeda